bsmi اllahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm clىa nabiyina mxamedi wclى aalihi وaصxaabihi ajmaciin ama bacd su-aal casharka shalay xadiidkii ibnu cumar waxaa ka timid saxiix miya mise waa daciif xadiidka ibnu cumar cilal waa lagu sheegay oo simaaku bnu xarbin ayaa rafcigiisa la tafaruday xadiidku laakiinse isagoo min xadiidi xakiim ibni xisaamna waa soo arooray isagoo min xadiidi ibni cumarna waa soo arooray walidaalika ibnuuljaruud yaa saxiix yeelay xaakim ayaa saxiix yeelay ibnu cabdilbar tamhiidka wuxuu ku yidhi xadiidu ibni cumara haabitun saxiixun waa xadiid saxiixa markaas ufaadda marka xadiidkaa way saxiix yeeleen marka sidaa lagu baraarugsanaado ha la ogaado ayb qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala baabun fi اthamari biاtamri ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii bayci اthamari mirihii iibintiisii bitamri lagu iibiyo timir yacnii athamar waxaa weeyaan mirihiioo geed saaran timirtiioo geed saaran mid dhulka taallo oo qallalan in lagu gado oo lagu iibiyo kaa xukunkaa caddayntiisiibu u baab yahay baabkan qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa cabdullaahi bnu maslama whuwa cabdullahi bnu maslamata bni qacnab alqacnabiyu can malikin can cabdillaahi bni yaziida ana zaydan zayd abaa cayaashin ahbarahu wuxuu u sheegay annahu sa'ala sacda bna abi waqaas ayuu su'aalay can ilbaydaa'i bisulti can bayci albaydaa'i qamadiga cad gadistiisa bisulti lagu gado nooc kaloo isagu markaa shaciir ah qamadiga ka mida oo aan shaciirta ka mida oo aan oo iyadu cad oo aan qob lahayn oo aan qob lahayn can ilbaydaa'i oo bisulti lagu gado ayuu su'aalay faqaala lahu sacdun sacd waxa uu ku yidhi ayuhumaa afdalu labadooda ayaa fadli badanoo fiican qaala waxa uu yidhi albaydaa'u midda cad qaala waxa uu yidhi fanahaahu wuu ka reebay can daalika arrinkaa wa qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allahi sal l slam nebigaan maqlay yus'alu iyadoo la su'aalayo can shiraa'i tamri timirta iibinteeda birutabi lagu iibiyo timir rutab lagu iibiyaan su'aalay ayb rutabku waa midda geedda ku taallo qoyan timirta kalena waa midda qallalan oo caadigan u badan ban suuqyada taalo faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi ayanqusu ma nuqsaamayaa alrutabu rutabka timirta geedka saaranee qoyan sow ma nuqsaamayso idaa yabisa ayanqusu ma nuqsaamayaa alrutabu rutabka idaa yabisa hadduu qallalo timirtaas rutabka hadday qallasho soo nuqsaami mayso qaaluu nacam bay yidhaahdeen haa fanahaahu can daalika waa ka reebay marka nebiga arrinkaas arrintaa marka wuu ka reebay qaala abu daa'uud rawaahu ismaaciilu bnu umayata naxwa xadiidi maalikin ayuu wariyey qaala xadaanaa rabiic bnu naafic abu tawba qaala xadaanaa mucaawiyatu yacni bna sallaam can yaxya bni abi kaiirin qaala ahbaranaa cabdullaahi ana abaa cayaashin ahbarahu annahu samica sacda bna abi waqaas yaquulu nahaa rasuulu llahi sal slam nebiga wuxuu reebay can bayci rudabi rudabka in lagu iibiyo bitamri timir nasii'atan si madal ah qaala abu daawuud rawaahu cimraanu bnu abi anas ayaa wariyey can mowlan libani makhsuum can sacdin can اnebiy sal اllahu alayh ali wasalam naxwahu laakiin lafdigan nasii'atan iyadu shuduud baa ku jira oo daara qudni sunankiisa wuxuu ku yidhi wa khaalafahu yaxya bnu abi kaiir waxaa ku khilaafay lafdigan oon sheegin maalikun ismaaciilu bnu umaya wadaxaaku bnu cuhmaan wa usaamatu bnu zayd rawowhu can cabdillaahi bni yaziid walam yaquuluu fiihi nasii'atan ma aynan dhihin waijtimaacu haؤulaaءi alarbacati calaa khilaafi ma rawaahu yaxya yadullu calaa dabdihim lilxadiid wafiihim imaamun xaafidun wahuwa maalik bnu anas afartan oo aan sheegin nasii'atan oo imaam maaligna ku jira waxay tusaysaa nasii'atantaas inay shaadib tahay ayb marka xadiidku waa saxiix duuna lafdi nasii'atan ayb lafdigaa marka iyadu ma laha ayb maxaa soo baxaya marka rutab timir in lagu gada nebiga waa reebay marka sababka loo reebayna waa maxay qaaciddaa marka jirto yacnii shayga haddaan la ogayn shaygan inuu u dhigmo oo uu la eg yahay la miisaan yahay la beeg yahay haddaan la ogayn ribadii unbaa marka lagu dhex jiraa aljahlu biاlmumaahalati ka xaqiiqati اlmufaadalati aljahlu biاlmumaahalati isla mid ahaanta oo laga jaahil noqdo labadan shay inay siman yihiin oy isku mid yihiin oo laga jaahil noqdo ka xaqiiqati اlmufaadalati waxay la mid tahay kala badintii xaqiiqadeedii adiga hadda waa laguu diiday timir iyo timir inaa adoo isku gadaayo kala badiso soo maha shalan soo marnay ayb tafaadul ma aqbalayso kiilo timir ah laba kiilo timir inaa ku gadda ma bannaana say rabaan u kala fiicnaadaa haddii laakiin sidoo kale laga jaahil yahay intaa timir lasoo dhigay ma cabirna intay tahay waa layska qiyaasay ninkanna timir cabiran buu wataa kiilo timir ah markaasaa waxaa layidhi kiiladaadaan timirtan goobtaan meesha taalloo timirtaa ku qaado waa kiilo meelahaas waayo layidhi waa laga jaahil yahay marka midaani waxay la mid tahay adoo kala badiyeyo kale aljahlu biاlmumaahalati ka xaqiiqati اlmufaadalati qaacido marka kutubaha aad ay u isticmaalaan weeyaan marka macnahay u jeedaan saas waay shayga haddaan la ogayn jinsigiisa kale inuu ka badan yahay iyo in kale isagoo ka badanba ka soo qaata isagooba ka badan markaa ka soo qaata xadiidkaana marka deliil u ah ayanqusu rudabu idaa yabis qaaluu nacam fanahaahu can dalika waa reeba baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi lmusaabanati musaabanadiibuu u baab yahay almusaabanatu almusaabanatu asalkeedu min azabni ayay ka timid bifatxi الzaayi wa iskaani اlbaa wa huwa dafcu shadiid waa riixidda aadka u daran ayb wa minhu sumiyat اlxarbu azabuun ayaa lagu magacaabay lishiddati dafci fiiha ayb sharciga waxaa lagu yidhaahdana isagaa kuu sheegi doono baycu tamri baycu thamari bitamri waa mid hadda uu soo sheegayo timir geed saaran mid dhulka taal in lagu gado qaala xadaanaa abu bakr bnu abi shayba qaala xadaanaa bnu abi zaa'ida can cubaydillaahi can naaficin can ibni cumara ana اnabiya sala اllahu calayh ali wasalam nebiga nahaa can bayci اthamari mirihii iibintiisii buu reebay bitamri lagu iibiyo timir kaylan oo cabiran makiilatan xaal ay tahay iyadoo yacni cabiran midda dhulku taallo wa can bayci lcinabi cinabkii beeciisii buu reebay bizabiibi in lagu gado cinabkii baa dhulka yaallo zabiibkii baa dhulka yaallaan u jeedaa oo la hayaa cinabkiina geedkuu saaran yahay kaylan xaal uu yahay zabiibka mid makiilan mid la beegay wa can bayci zarci abuurkii dalagii beeciisii ayuu reebay bilxindati in lagu gado qamadii dhulka yaallo qamadii dhulka yaallo iyo mid geed saaran oo makaylan makiilan cabiran qamadii dhulka yaalloo cabiran mid geed saaran in lagu gado ayuu reebay nebiga sal l slam tafsiiru lmusaabana marka xaqiiqadeedu saan waaya sida ka muuqatana abu daa'uud musaabanadu timir iyo zabiib keliya kuma khaas ahee zaraca xataa waa gelaysaan shay dhulka yaalla iyo shay geed saaran in laysku gado sababta waa maxayna ribaa ku jiri karto kan geedka saaran ma cabirna kanna waa cabiran yahay aljahaalatu biاlmumaahalati ka xaqiiqati اlmufaadalati ayb laakiin baycu اlmusaabana waxaa laga soo istinooday oo laga soo reebay baycu lcaraaya beeca la yidhah cariyada iyada waa laga reebay wuuna keeni doonaa baabka soo socda ayuu ku keeni doonaa musaabanada marka imaamu shaafici wuxuu haleeshiiyey walxaqa الshaaficiyu bidalika kula baycin majhuulin bimajhuulin beec kasto yacnii shay kastoo majhuula oo la gado bimajhuulin lagu gado waxaan la aqoonin iyo waxaan la aqoonin haddii laysku gadana la mid iyaduna ayb haddii hal la yaqaana ka kalena aan la aqoonin la diiday labadaba haddaan la aqooninna kaba daranba ow bimacluumin min jinsin yajri ribaa fii naqdihi ama midaa la yaqaanaa kan kalena lama yaqaano ma laysku gadi karo mas'alo kale marka culimmada qaar musaabanada ku dareenaa jirto suurad kale suuraddaa waxay tahay qofku inuu yidhaahdo cuntadanaan kaa gaday taasaan kaaga gatay hadday noqon weyso kiint hadday noqon weyso yacnii soddon suus oo ay ka badatana anaa iskale siyaadada hadday ka yaraatana waa laygu leeyahay saasoo kale uu yidhi imaamu shaafici isagu wuxuu leeyay middaasi musaabana ma ah laakiin waa qamaar mana bannaana iyadana ayb ile waxaan la ogeynoo mukhaadara ku jirto waa nin baa gatay ma nuqsaami doontaa ma bad- ma badan doontaa ma intiay noqon doontaa cabsi baa ku jirto waa imaar marka muqaamaro wa ayb suuradaas laakiin culammada qaar musaabanaday ku daraan riwaayaana ku soo aroortay ayb ayb oo iyadu marka taasi riwaaya soo aroortayo oo bukhaariga uu warinaya wاlmusaabanatu an yabiica an yabiica الhamara bikaylin miro ayuu wuxuu ku gadayaa wax cabiran in zaada hadduu ziyaado falii wain naqasa facalaya buu leeyahay nacam taasna marka suuratu suurad ka mida musaabanada un weeyaan ayb iyado taana marka ma bannaano sababka loo reebayna waa jahliga mumaahalada laga jaahil yahay ayb buyuucda usuusheeda marka albuyuuc almanhiya canhaa shayga cayn ahaan inuu najaas u yahay cayntiisu inay xaaraan tahay isticmaal xalaal aba uusan qabin shaygu qalabkan muustikada iyo waxyaaba maalan yani waxaan ujeedaa waxyaabo isticmaal xaaraana maana wax kale aan lahayn walow najaas yaanayba ahaanin maalan kutubta sixirka iyo kitaabada ay bidcada maxdigaa ku taal wax faa'iidaa dararkooda uu ka badan yahay nafcigooda uu ka badan yahay ma bannaana hadda haddii la taabtana najaas maahan ogow waa xurmo oo cayni ah baa ku jirta waxaa kaloo buyuucda xaaraanta ka mida liajli ribaa in loo xarimay waa suurtagal ama khashyata ribaa waa kuwan qaybna waxaa loo xarimay qarar baa ku jira qarar khiyaana ku jirto labada qof baa'ica ama mushtarka yacni nooc khiyaano ama dagitaan ayaa ku dhex sugan ayb qaarna waxaa loo xarimay zaman ama makaan iyo wax la mida wakhtiga ama zamanka iyo kala gadashada ku bannaanayn ayb waxyaabahaasoo kale aduu marka buyuucda marka manhigeen la reebana qaybna waxay leedahay nahyigaa laba nooc u kala qaybsamo buyuuc fulayso oo waa iska ansaxaysaa milki waa ku sugnaanayaa laka xaaraan baa lagu dhacay buyuucna waxaa weeyaan ama ugu yaraan inta la joojiyo ayaa haddii qofkii ogolaadana uu soconaya haddii kalena aan yacnii ikhtiyaar uu leeyahay qofka khiyaar uu leeyahay kuwana waxaa weyaan aslanba ma bannaana xataa hadday raalli isaga noqdaan kuwan ribada iyo ka mida iyo kooyaalkaas baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii bayci alcaraaya cariyada beeceeda alcaraaya waa jamcu cariyatin cariya marka waxaa la yidhaha ibnu cabdilbar siduu tilmaamayo caطiyatu hamari الnakli duuna riqaab beerta miraha ku yaallo beerta timirta ah miraheeda qofka in la siiyo laakiin geedka uusan lahayn sida xoolaha laysu maaliyoo kale geedahan ay isu maali jireen carabka qofkii marka waxaa la leeyahy labadan geed miraha ku yaalla adaa iska cun adaa iska leh ayb geedkiisa raqabadiisii ama luquntiisii caynta geedka adiga melihi ayb cariyada asalkeeda saas waa sharcan wixii lagu yidhaahdana baab buu u gunti doonaa baabu tafsiiri alcaraaya uu sheegi doonaa sharci waxa lagu yidhahdana halkaas ku sheegi doonaa laba siyaabood bayna ku imaan kartaa tafsiir imaam maalig leeyahay tafsiir imaamu shaafici leeyahay xagga dambaan ku sheegi doonaa ayb qaala alimaam abu daawuud raximah ullah marka baycu lcaraaya ogow waxaa laga istanooday musaabanadii hadda aan soo maraynin ayb qaala alimaam abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaana axmed bnu saalix qال xdثna بن وhب qال أخبرnيi يuنس عن بن شهاaب qال أخبرنيi khارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن النبي sلى الله عليه لي وسلم نبga رhص في byع الcرايا ayuu rugseeyey caryada beeceeda waa maxayna bالتمri والرuطbi bالتمri lagu gato والruطbina la gato ruطb buu qofki soo qaadanayaa timir buu iska dhiibaya timir qalalana dhulka taalou bixinayaa timir geed ku taallo rudaba ayaa loo soo gurayaa oo qaadanayaa marka tii hadda soomaa marka baycu tamri biruda baycu thamari bitamri waa mid kii hadda la reebay laka cariyada waa la hugseeyey ayb daabitkeeda iyo shuruudda ay yeelanaysa tafsiirka baabu tafsiiri alcaraaya baan ku sheegayna qaala xadaana cuثmaan bnu abi shayba qaala xadaana bnu cuyayna can yaxya bni saciidi can bushayr bni yasaarin can sahli bni abi xasmata ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wali wasalam rasuulka nahaa wuxuu reebay can bayci thamari mirihii in lagu gado bitamri timir can bayci nahaa rasuululahi sal slam ana rasuula llahi sal slam rasuulka nahaa wuxuu reebay can bayci thamari mirihii in la gado bitamri timir lagu iibsado lagu gato wa rakhasa fi lcariyatina waa ruqseeyey waa maxay cariyadana an tubaaca in la iib hay an tubaaca buu ruqseeyey in la iibiyo bikharsihaa iyada qiyaasteeda in lagu gado yacnii inta geedka saaran iyo inta dhulka taalla in laysu qiyaaso ya'kuluhaa ahluhaa dadkeedaa cunayo rudaban iyadoo rudaba hoqoyan bay cunayaan dadkii timirta qallalan watay ayaa iska dhiibaayo middaas qoyan bay soo qaadanayaan iyadoo qoyan bay cunayaan timirtoodii bayna ku beddesheen waa musaabanadii oo ruqso marka loo yeelay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii miqdaari alcariyati cariyada qadarkeeda intee in la-eg baa la ogolyahay qadar iyo miqdaar ma leedahay oo intaas baa sharcigu banneeyey ilaa asalku waa xaaraana ahayd waa la ruqseeyey intee in la-egaa la ogolyahay qال xdثna cبداللaه بن مسلمة qال xadثna مالك عن داوuد بن الxusaين عن mولى بن أbي أحمد عن mولى عن mولى بن أbي أحمد عن mولى بن أbي أحمد qال أbو داود وqاala lana القعنبي فيma قaرأa عlى مالك siduu ku أqriyay wuxuu nagu yidhi عن أbي سفyان واسمه qزmاn mولى بن أbي أحمد عن أbي هuريرة أن رsuuل الlه صلى اه عليه وسلم rakhasa nebigu wuxuu ruqseeyey fii bayci alcaraaya cariyada beeceeda fii maa duuna hamsati awsuqin shan wusqi wixii ka hooseeyo shan wusqi wixii ka hooseeyo hamsatu awsuq aw fii khamsati awsuqin ama shan wusqi ama khamsatu awsuqba shaka daawuud ibnu lxusayn ayaa shakiyey yacni wuxuu ku shakiyey duuna khamsati awsuq inuu yidhi iyo khamsatu awsuq inuu yidhi shaaficiyada agtooda waxaa raajix ka ah marka shan wusqi wixii ka yar shaaficiyada xanaabilada agtooda waxaa raajix ka ah shan wusqi wixii ka yar waa la ogolyahay cariyadu inaysan ka badnaanin shan wusqina wixii ka badan wixii ka badan shan wusqina iyadoo naskaaba diiday waa cadda shanta wusqina shan wusqi iyada ka warran marka yacnii wusqigu waa situuna saac saddex boqol oo suus iyadu ma ku bannaan tahay mase kuma bannaana shaaficiyada xanaabilada maya ma bannaanay dheheen maxaa yeele waa lagu shakisan yahay shanta maa duuna alkhamsa waa la hubaa shanta waa lagu shakisan yahay asalku muxuu ahaa marka baycu thamari bitamri asalan maxay ahayd xaaraanay ahaa jirta waa la ruqseeyey soo maaha ruqsada ma lagu talax tegaayo marka yaqiinaa la rabaa marka khamsatu awsuqu marka waa reebeen iyaga shan waa diideen wixii ka hooseeya waa la ogolyahay ibnu xibbaan isaga wuxuu baabaystay ixtiyaad dartiis in afartaba aan laga kor marinin xitaa laakiin shaaficiyada xanaabilada waa laga kor marin karaa afar bay leeyihin shan laakiin in la gaarsiiye ma aha hadday shanta ku soo ekaato xaaraanay noqonaysaa ma bannaan bacdu ahlilcilmi maalikiyadana waxay leeyihin shanta waa la ogolyahay wixii ka badan baa la diidaya laakiin shanta waa lagu shakiyey mar haddii lagu shakiyeyna ruqsadii asalkii baa loo haddii la shakiya xaggee la aadayaan asalkii yaqiintu maxay ahaa jirtay xaaraam inay ahayd xaaraantaa la joogay qaala abu daawuud xadiidu jaabirin ilaa arbacati awsuq xadiidka jaabirna wuxuuba sheegayaa ilaa afar afaruu sheegay kan jaabir waa midka ibnu xibbaan qabsaday shanna kanaa sheegay maa duuna alhamsa kanaa sheegay maa duuna alhamsa marka afar afar iyo bar afar ilaa shan madaxa intaan la gelinin weli waa maa duuna alhamsa waa lagu jiraa marka ilaa intaa waa bannaan tahay baabun fii tafsiiri alcaraaya cariyada tafsiirkeedii buu u baab yahay caddayntiisii ayb cariya marka iyada tafsiirkeeda waa sidee qaala xadaanaa axmed bnu saciid alhamdaaniyu qaala xadaanaa bnu wahbin qaala ahbaranii camru bnu اlxaarif can cabdirabbihi bni saciidin اlansaariy أنه qاal alcariyatu cariyadu alrajulu qofka weeyaan yucri الrajula ninkii ayuu u cariyeysiinayaa qofkiibuu uga baxayaa oo u bannaynayaa annakhlata geetimireedkii aw irajulu ama qofka yastahnii min maalihi maalkiisa ka soo reebanaya annakhlata hal geed aw اlitnatayni ama laba geed ya'kuluhaa oo cunaya fayabiicuhaa marka ninkaas wuu gadayaa bitamrin timiruu ku gadanaya geedihiisiibuu hal ama laba ka reebanayaa labadaa geedo labadaas geed oo uu u reebtay inuu cuno ayuu marka wuxuu leeyahay marka rudabka ku yaalla inuu timir ku gataa u bannaan laakiin waa wixii hamsatu awsuq ku eg oo ka yar ayb waa dhiibayaa timir buu qaadanaya timirtaasu guriga dhiganayaa iska cunayaa marka kii kaleo isagana rudabka u baahnaana saasuu rudabku helaya oo aan geedo qabin isagana ayb dadka nina geed ma qabo timirtii u harhartayuu haystaa kaasna marka rudab soo u helo isagana waa loo rugseeyey tafsiirkan hadda abu daawuud halkan ku fasira ayb قال xدثنا هناaد بن سري عن cبدة عن بن إسحاaق قاaل الcرايا caryadu أn yhب الرaجل ninku inuu hibeeyo waay lirajuli oo u hibeeyo أنa khalاaتi geedo timir ah ninba wuxuu leey geedahan miraha ku yaallo anaan kuu hibeeyo ku siiyey fayashuqu calayhi waxaa dhibaya marka an yaquuma calayhaa inuu marka an yaquuma inuu u qumo oo u istaago calayhaa geedahaas hadba inuu geedihii ka warqabo faa oo u sameeyo waraabiyo oo yaa dhibayso fayabiicuhaa bimili qarsihaa iyada odoraskeeda ama qiyaasteeda ayuu marka timir uga iibsanayaa ayb yani tanna marka waa maalik tafsiirkiisa oo kale imaam maalik imaam maalik asagoo wuxuu ku fasirayaa qofka in geed ama laba geed ayuu qof siinayaa caari ahaan miraha ayuu leeyahay geedka ma laha ninkan marka waxaa dhibayso in loo soo galgala mar walba oo beertiisa ninkan uu agga agga xagga u dhaafdhaafo ilaa ninkii geedka mirihiina waa la siiyey mararka qaar beertii waxaa laga yaabaa inay u joogaan ehelkiisii iyo gurigiisii inuuba yacnii dadkiisii inay u joogaan baa laga yaabaa ehelkiisii soo gelgeliddaa ninkan isti'daanka mar walba weydii ilaa beertu dayray ku taallaa waa wareegsan tahay wayna dhex deganaa jireen ayaga taasaa dhibaysa mar hadday taa dhibayso wuxuu samaynayaa marka war timir rudabkii geedahan kugu yaallay timir aan kaaga bedelo nacam ayay soo sheega marka rudabkii baa la qiyaasayaa ninkii baa marka geedaha iska lahaa ninkii kale ayuu wuxuu siinayaa marka iyadoo intii la qiyaasayo timir ah buu siinayaa timirta qaado bis marka iska tag wixii geedkan aa ka heli lahayd waaba kuu kanaa saas u dhahaya tafsiirka imaam maalig waa sidaan ma la fahmin geed buu laba geed ama geed wax lamida ayuu leeyahay geedkan timirta ku taallo rudabkaa aan ku siiyey soo gelgeliddii iyo ilaa geedkii wuxuu rabaa mar walba ninkan inuu waraabsado inuu ka gurto soo gelgeliddii baa dhib ku noqonayso markaasuu leeyahay orod bax intan qaado iga tagno ha soo gelin sidaasaa cariyada uu ku fasiray imaam maalig marka baa'ici yacni baa'ic maahane yacnii ninka wax caariyeysiiyey oo saaxibu raqabaha ah ayaa timirta dhiibaaya markaas kanaa la siinaya rudabkiibuu la haraya marka taas waa tafsiir imaamu shaafici iyo culummo badanna iyagu waxay ku fasireen sida inaynan ahayne qofka yacnii ninka beerta leh wakhtiyada carabtu waxaa jiri jirtay rudabkay aad u jeclaayeen ninkii aan marka beero qabin oon geedtimireed haysanin rudab ma helayo waxaan hadda jireen marka lagu qaboojiyo lagu kaydiyana ma jiri jirin hadda waxaad arkeen rudabku wakhti la waayaaba ma jirta maxaa yeele iyadoo qoyan baa lasoo gurayaa meel bay ku ridayaan firijteer iyo waxbay ku ridayaan weligeed waa qoyanaanaysaa laakiin waagii hore ma jiri jirin horey ka qallalaysaa ninkii marka wuxuu rabaa dadkaasay rudabkii u cunayaan inuu isagana u hela rudab u cuno ayuu rabaa qofkan kale beeraha lahayn marka waxaa la ruqseeyoo loo oggolaaday ninkan inuu timir u taallo soo qaato uu yidhaahdo wargeedkaagaan timirta ku taallo rudabka isii aan gurto adna intaan qaado timirtaan qallalan qaado addayaa timirta bixinaayo calaa tafsiir alimaam ashaafici ninkaan beerta lahayn kan aan beerta qabin waayo waxaa dhiibayo kii beerta lahaabaa marka waxaa laga qaadanaya rudabkii kanna marka rudab buu sidaa ku cunayaa isagana wakhtiga rudabka labadaa tafsiir baa marka ku kala jirto ma la garta tafsiirkan dambe isagana ayb labadaa suuruu sheegay marka bukhaarigana labadaa suuradood unbuu sheegayaa nacam imaam maalig tafsiirkiisa iyo tafsiirka imaamu shaafici waqiila ibnu idriiska uu sheegay bukhaari waxaa cabdullahi ibnu idriis waayana waa la yidhi laakiin imaamu shaaficina sidaasuu dhahaa ayb marka ma loo shardiyaa maskiinnimo marka ma loo shardinayaa ilaa data calaa tafsiiri shaafici haddaan qabanno qofka timirtan cariyada loo banneeyey ma qof faqiira ama miskiin inuu ahaado miyaa shardi ahna oon heli karin rudab inuu noqdo miyaa shardi noqonayo imaamu shaafici waxaa laga xikaayooday masaakiinta inuu ku qayday oo shardi uga dhigay calى ma fii xadiidi sufyaana bni xusein ikhtiyaaru lmusanina saasu ayb abu xaamid isagu waaba diidayba waxaas imaamu shaafici lagamaba soo naqlinin buu yidhi naqligaas baaba qaldan buu yidhi shaafici inuu shardiyey maskiinnimo ma jirto ayuu yidhi laakiin inuu shardinayo waxaa laga fahmaa buu yidhi ibnu xajar ikhtilaafulxadiidka kitaabul-umka ku jiro ayuu ku dhex sheegay shardi noocaas oo kalea laga fahmay warkiisa ibnulmundirna wuxuu yidhi cid aan shaafici ahayn oo miskiinnimo ku qayday ma ogi buu yidhi anigxaafidku marka wuxuu yidhi wacalaa taqdiiri sixatihi xataa haddii la qadaro inuu sax yahay oo asalka uu ku yimid sababkuu ku yimid qof miskiinoo loo dan dantiisa loo samaynayaba haba ahaadee falaysat fiihi xujatun liltaqyiidi bilfaqiiri in ay ku qaydan tahay oo shardi u tahay qof faqiira xujo cad looma hayo liannahu lam yaqac fii kalaami shaarici xadiidka nebiga miskiinnimo laguma sheegin iyo faqiirnimo laguma tilmaamin mana lagu xusinoo laguma sheegin marka yacnii faqrigu maadaama uunan soo aroorin binnasi uunan u soo aroorin ma loo shardiyo marka ama qofkaa rabo faqiir ha ahaado ama yownan ahaanin waa u bannaan tahay intaas ayb daabit اlcariyati marka cinda shaaficiya waa sidee marka cariyada daabitkeedu waa maxayna iyagu waxay ku dabdiyeen sidaan waxay yidhaahdeen innahaa baycu rudabin rudab gadistiis waay rudabka oo fii naklin geed ku yaallo yakuunu kharsuhu odoraskiisa iyo qiyaastiisa oo ahaanayo idaa saara tamran hadduu timir noqon lahaa aqala min hamsati awsuq hamsatu awsuqa xaggee laga fiirinana waa la qiyaasayaa dad rudabkan meeshan ku yaallo haddii la qallajiyo meeqou noqon karaa hamsatu awsuq inuu ka yaraado aqala min khamsati awsuqin binadiirihi in lagu gado wax isaga u dhigmo khamsatu awsuqaas ka yar filkeyli xagga beegga ugu dhigmo meequu dhan yahay arbacatu awsaaq afar wusqi waxaa la leeyahy marka afar wusqiyo timira adna keen waa kala qaateemaca ataqaabudi fi lmajlisi meeshaasna inay ku kala qaataan w oo ninkanna rudabkiisa lagu wareejiyo ninkanna timirtiisa lagu wareejiyo daabidka marka shaaficiyada saas waa waana sida nasku uu tilmaamayo xadiidka laga qaatay marka laysu keeno daabitkaana soo baxayo cariyadu marka rudab baa la gadayaa waxaa lagu gadayaa timir waa inay isku dhow yihiin miisaankoodu isla egyahay see lagu ogaanay rudabka waa la qiyaasa waa la ogolyahay markaas ila waa mas'alo laga istinooday musaabanadii intii lagu qiyaasay rudabka hadduu qallali lahaa in la eg oo timir qallalanoo hadda cabiranoo dhulka taalo ayaa lagu gadanaya shardina waxaa anasii'a ma jirto madal maya markaas ho iyo hoimaam maalik isaga marka midaan iyo dembi taqaabudka waa diida isaga nacam maba la raba uu leeyahay taqaabud timirtan markay soo bislaato y fiicnaato unbuu u tegaa uu soo qaadanayaa ninkan rudabkiisa timirta waa laga guddoomay qallalan rudabka mar dambeu soo qaadanaya imaam maalig isaga ibnu cabdilbar tamhiidku saasuu sheegay laakiin marka midaana marka aad loo culammadu u badan yihiin in yadan biyadin inay noqoto baabun fii bayci imaari qabla an yabduwa salaaxuhaa baabun ay haada kani baabun baab weeyaan fii bayci imaari miraha iibintiisa qabla an yabduwa intuusan soo daahirin salaaxuhaa bislaashadeeda miruhu bislaashada intuunan soo muujisanin uusan ku soo bilaabanin in la iibiyo xugun ku soo aroora caddayntiisa miro aan bislaanin ma la gedi karaa qaala xadaanaa cabdullahi bn maslamata alqacnabiyu can maalikin can naaficin can cabdillaahi bni cumara ana rasuula allahi sal l slam nebiga nahaa wuxuu reebay can bayci imaari miraha in la iibiyo xataa yabduwa intuu soo muuqdo salaaxuhaa bislaashadeeda nahal baayaca waa ka reebay kii iibinayey walmushtariya kan iibsanayana waa ka reebay kan iibinaya maxaa looga reebayna waxaa looga reebay qof maalkiis inuusan xaqdarro ku cunin maxaa yeeley miro cardun ah oo aan bislaanin haddaad cid qof ka gaddo hadday dabaysha ama yacnii aafo qabow hadduu intuu ku yimaado ka baaba'da beertii ninkii maxaa maalka walaalka aad u cunaysaa marka xaqdarro ugu cuntayna mushtarigana waxaa looga reebay maalkiisa inuusan ku qamaarin uusan ku ciyaarin labada marka shaaricu waa u daneeyey qaala xadaana cabdulahi bni muxamedin الnufayliyu qaala xadaana bnu culaya can ayuuba can naaficin can ibni cumara ana rasuula اllahi sal l slm rasuulka nahaa wuxuu reebay can bayci nakli geedtimireedka in la iibiyo xataa yashuwa intuu ka soo daahiro xataa yashuwa intuu ka bislaada yacnii miruhu intuu ka soo bislaadku intuu uga soo bilowdo azahwu duhuuru samara yacni miruhu intuu ka soo daahiro yacnii intay bislaadkiisu ka soo bilowdo wa cani sumbuli sabuulka in la iibiyana waa reebay xataa yabyada intuu ka caddaado waya'mana uu ka aamin noqdo alcaahata aafada waya'mana alcaahata aafadu intuu ka aamin noqdo nahalbaayaca walmushtariyana waa ka reebay can bayci nakli mas'alo kale waa marka meeshan takraar ma aha bayci nakli hadda waxaa la diiday awal miraha geedkan ku yaalloon weli bislaanin ma iibs ma iibin kartidaa lagu yidhi tanna waxaa weeyaan geedka xataa yacni haddaad mirihii iyo aad yacnii yacni asalkii geedka asalka geedka laftirkiisa qofku inuu ku gato macal mirihii geedkii iyo mirihii in beec layskula gatana yacnii mirihiina aan weli bislaanin yuu diidayaa xadiidkanna bukhaari marka isagu laba baabo u kala sameeyeyba oo baabkii hore xadiidkii hore baabuu ka dhigay kanna baab kaleu ka dhigay ayb oo tarjamo kaleu u sameeyey ayb nahaa can bayci naqli naqli waxaa la yidhaha geetimiraadka oo geetimiraadkii iyo mirihii ku yaallay oo lagaa iibinaayo miruhu laakiin uuna weli bislaanin maya mirihii inuu bislaado ama bislaadka uu ku soo bilowdo maaha ayb oo waxay yidhaahdaan hada libayaani xukmi bayci اlusuul waa marka tii hore waxay ahayd yani miro beeciisa ahayd kanna waa bayc اlusuul asalkii oo miruhu ku yaalay qaala xadaثana xafs bni cumar annamariyu qaala xadaثana shucbaةu can yaziid bni khumayrin can mawla liqurayشhin can abi hurayrata qaal nahaa rasuulu اlahi sal l slm nebigu wuxuu reebay can bayci اlhanaa'imi hanaa'imta in la iibiyo xataa tuqsama inta laga qaybiyo wa can bayci naqli buu reebay geetimireedka in la gado xataa tuxraza inta laga ilaaliyo min kulli caaridin wax kastoo la soo gudboonaan karo wa an yusalliya arajulu qofka inuu tukado bikayri xisaamin suun la'aan inuu ku tukadana waa reebay oo dharkoodii baa dhar mara wuxuu ahaa marka dharar fara badan iyagu ma aynan qabi jirin mana haysa jirin marka waxaa laga yaabaa qofku markuu rukuucayo kale iyo cawradiisu inay muuqato marka laakiin hadduu dhexda iska xiroo kale ma muuqanayso cawradii ma la arkaayo ayb xadiidkan isnaadkiisu marka waxaa ku jiro can mowlan liquraysh ninkan mowlahan baa marka mubham ah ayb binaan calaa daalika marka ibhaamkaas baa ku jira imaam axmed iyo khadiib iyana way soo saareen ayb qidcooyin kala duduwanna isagu marka waa la wariyey muxuu ku xukumayna ya xadiidkan hadda qال xadثna أbو bكri محamed بن khلاad الbاhiliي qال xadثna يحيى بن سacيid عan sulaym بn xayاn qال أخbarna سacيid بن miنا qاla samctu jaaبir بن cabdاللaahi yqul naha rasuul الlahi slى الlه عليه لي وsلم nebigu wuxuu reebay an tubaaca الhamaraةu midhaha in la iibiyo xataa tushطixa inta uu guduudkeedu ay guda gasho oo yanii bislaashadeeda intay ka guda gasho qiila wamaa tushqixu qaala taxmaaru way guduudanaysaa watasfaaru waa jaallay noqonaysaa wayukalu minhaa waana la cunayaa xaggeedana waa laga cuni karaa yacnii beerta midhaha ku yaallo intuu ka bislaado midho walbaa bislaashadiisu waa la yaqaanaa gaduudkan iyo jaallahan shardi maaha miruhu marka dadku waa yaqaanaan marka lays yidhaaha beertii miraheedii allele waa bilowday waa la iibin karaa inuu dhammaystirto shardi maaha inuu bilaabo unbis ayaa shardi ah mar hadduu bilaawdo waa la iibin karaa maxaa yeele kol haddii bislaashadu uu soo bilaabo waa xoogaystay beer walbaa marka geed kastaa gaar miyaa loo fiirinayaa mase beertii hal mar la abuuray iyadu marka hadday bislaashadu beertu ay ku soo bilaabatay geedaha qaarkood waa iskaga filantaha khilaaf baa ku jiro waana la gadi karaa markaas sida xooga badan beertii maalan waaba soo bilaabatayba xubuubtii galleyda maalan sabuulkii waa soo adkaaday qaarna waa jiraa sabuullo qaar oo weli soo adkaaninna waa iskaga jiraan dhib male kuwaas kale ayb oo waxaa la fiirinayaa marka haddii inteedii badnaydba ay sidaa iskaga adigu soo bilowda bislaashadii waa xoogaystay ayb mas'aladan marka uu tilmaamayo laftirkeedana marka waxay noqonaysaa ayb ayb xadiiaan dhammayn qال xadثna الxasن بن عlي وهuوa الculwaniي أbu عlيin الkhلاal qال xadثna أbوالwليid عن xmاad بن سلمة عan xmaydi عan أنس أن النبي slى الlه عليه لي وsلم nebiga nahaa wuxuu reebay can bayci الcinabi cinabka iibintiisa xataa yaswadda intuu ka madoobaado wa can bayci alxabbi xabadda xabadda marka waxaa weeyaan waa gallayda iyo waxyaaba masagada iyo kuwayaalka sabuulka iyo yeesha wa can bayci alxabbi buu reebay xubuubta in la iibiye xataa yashtadda intay ka adkaato qال xdثna أحمد بن صالح qال xdثna cنbسة بن khالد qال xdثnii يuنس qال sألت أbالزiناad can bayc الثmr baan su-aalay qabla an yabduوa صaلاaxuhu intuusan bislaashadiisu aysan soo muuqanin wma dukira fii dalika iyo wx arrinkaa laga sheegay faqaala wuxuu yihi kaana curwaة بن الزubayr wuxuu ahaa yuxadiثu inuu sheegayo can سهل بن أbi xaثmata uu ka sheegayo can زayd بni ثaaبitin qaal kaana الnaasu dadka waxay ahaayeen yatabaayacuuna inay kala iibsanayaan ahimaara miraha qabla an yabduwa intuusan ka soo uusan soo muuqanin salaaxuhaa bislaashadeeda fa idaa jadda annaasu dadku hadday goostaan yacnii wakhtigii la goyn lahaa midhaha haddii la gaaro ninkan maalan midho geed ku yaallow gaday isagoon bislaanin wakhtigii bislaadka marka la gaaro oo dadku ay guranayeen midhaha fa idaa jadda annaasu dadka hadday guranayaan waxadara taqaadiihim isu gudistoodiina ay timid wakhtigii wax laysu gudaayey ninkan maalan geedahan iga gado midhahan geedka saaro waa kaa gatay goorma uu gudayaa markii midhuhu uu bislaado soo goosta iyo ayuu ka gudsanayaa maalan wakhtiga marka dadku ay wax iska gudsadaan oo midhuhu soo bislaan lahaayeen marka la gaaro qaalalmubtaacu kii gatay baa marka wuxuu leeyahay iibsaday qad asaaba waxaa ku dhacay ahamara midhihii addumaanu aaddumaanu ayaa asl addumaanu dumaan marka saan u dabdiyey khaaabi bidami daal abu cubaydna wuxuu u dabdiyey bifatxi daali wa takhfiif ilmiim addamaan addamaan addumaan labadaba loo dabdiyey qaadiciyaadna wuxuu yidhi wahumaa saxiixaani labadaba saxiix qaarna waxay naqliyeen baaddimaan ayb ayb maxaa la yidhaha marka dumaan fasaadu alci geed miroodka midhaha meeshuu ka soo baxayo fiidda fiiddu inay marka ay hallowdo yacnii aafo ku imaanayso meesha ay miruhu meeshu ka soo fiidaayo aafo ku imaanayso ayaa la yidhaahdaa dumaan wa asaabahu waxaa asiibay buu leeyahay qushaamun asmaci waxa uu yidhi alqushaamu huwa an yantaqisa hamaru naqli geed geed timireedkii miraheedii inay nuqsaanto qabla an yasiira balaxan balax intaysan noqonin waa nooc timirta ka mid ahee intaynan noqonin ayaa nuqsaan baa ku dhacayso geedku waa miro yaraynaya miro yarayn ayaa ku dhacday buu dhahayaa qushaam riwaayo daxaawi uu wariyeyna waxay leedahay waalqushaamu shay-un yusiibuhu xataa laa yurtiba waa shay geedka asiibayo aafo ku dhacayso rudabba ma yeelanayo marka geedkii ma rudabaynaayo rudab la'aan geedkii marka rudab ma soo saarayo wa asaabahu waxaa asiibay buu dhahayaa muraadun muraadun waa loo dabdiyey miraadunna waa loo dabdiyey bikasri اlmiim akaru اlculamaa miraad bay dabdiyeen oo miimka la hoos dhigo khadaabina damka waa goday oo muraad ayuu yidhi wa huwa ismun lijamiici اlamraad jirooyinka aafooyinka ku yimaado geedaha ayaa la yidhaahdaa biwasni الsudaac wالnucaal ayb uaal ayb waa biwasni sudaacaas wa huwa daaءun yaqacu fi الhamarati waa cudur ku dhaco midhaha fayahlak waa halaagsamaya markaa midhihii waa saddex jiroo marka aafo adu geedaha ku dhacdo ayuu sheeganayaa marka ninkii wakhtigii wax uu gudi lahaabuu wuxuu leeyahay geedihii waa iga hallaabeen mirihii cudurkaasaa ku dhacay kaasaa ku dhacay kan baa ku dhacay waa miro yareeyey waxaasuu daldalayaan falamaa kaurad markay bada caahaatin caahaatun hiya caahaatun aafaad weeyaan yaxtajuuna biha ay cillo ka dhiganayeen oy xujaysan jireen falamaa kaurad markay badatay khusuumuhum doodahoodii khusuumatuhum doodoodu markay badatay cinda الnabiy sal ا slm nebiga agtiisa qaala rasuulu اllahi sal slam nebiga wuxuu yidhi kalmashhuurati sidii isagoo kala tashanaayo yushiiru bihaa uu ishaarayo faimaa laa haddaad diiddeen inaad sidaa wax ku kala gadataan maahane haddaad yani sidan mooyaane si kale haddaad diiddeenoo doodan un aad wadaan falaa tatabaayacuuha ku kala gadanina ahamarata miraha xataa yabduu salaaxuhaa inta bislaadkeedu uu soo bilaabmo haddaadba murankan jooji weyseen inta uu bislaadkeedu soo bilaabanayo intaanu soo bilaabanin ha kala gadanina likarati khusuumatihim doodooda badnaanteeda darteed iyo wakhtilaafihim iyo iskhilaafkooda ayuu sidaa u yeelay tanna marka waa sababkii keenay in la reebo قال xدثنا إسحاq بن إسماعيل الطالقاني qال xdثna سفyان عن بن jurayج عن cطاء عن jاaبiر أن النبي صلى اه سلم نبga نhاa wuxuu reebay can bayci الثamri miraha in la gado xatىa yabdua صلاaxhu walaa yubaacu lama gado ama walaa yubaacu lama iibinayo ilaa bالdiinaari aw الdirhami umbaa lagu gadaya ila اcarاaya mooyaane caryada ma aha ayb halkan marka xadiidka baabkan axaadiidta ku jirto saddex madhab baa ku jirta marka fiqhi ahaan saddex qowl waxaa la yidhi yabdulu muطlaqan ninku hadduu beer miro ku yaallaan qabla guduwi salaax intaynan soo bislaanin haddii uu gado beecaasu waa baaطil waana buraya waana wahuwa qowl hawriy wabn abi leyla ayb ibnu xajar wuxuu yidhi ciddii arrinkaas ijmaaca ku sheegtayna waa geftay waa wahmisay qowl labaad waxaa weyaan yajuusu muطlaqan sideedaba waa bannaan tahay si allaale say ahaataba waa lagu kala gadan karaa sidaas wax wahuwa qowlu yaziid ibni abi xabiib weeyaan iyadana ciddii ijmaac ku sheegatay waa geftay buu yidhi qowl saddexaad waxaa weeyaan in sharata alqaطca lam yabdul wailaa baطala ninkii geed miro ku yaallaanu u yimid oon weli bislaanin mirahan iga gada ayuu yidhi ka kale geed kalena waa kaa gadanayaa yidhi laakiin ma goosanaysaa yidhi mirahan adiga mirahan ma goosanaysaa hadda hadday shardi ku galaan anaa goosanaya mirahan oo guranaayo haddaan kaa guranaya kaa goosanaya hadduu yidhaahdo waa bannaan tahay qabla guduwi salaax in la gato haddii kalena ma bannaana ma deliil calaa daalika marka waa madhabka uu imaamu shaaficina ku tegey imaam axmedna ku tegey jumhuuru ahlilcilmina saasay qabaan in sharada alqaطca lam yabdul wailaa baطala nam sababkuna ibnu cabdilbar tamhiidka waxa uu yidhi xadiid buu sharxaayey markaasuu wuxuu yidhi xadiidkaasi wuxuu ahaa xataa ya'mana min alcaahati waa soo marna annaga laftirkeena xataa yabyada waya'mana alcaahata intuu ka caddaado aafadana uu ka nabad galo aafada yacnii waxyaaba ilaa miruhu hadduu cardun yahay oo uunan aad u bislaanin aafada halisoo u yahay hadduu adkaado laakiin aafadii buu ka meeshii waa laga weynay cillada marka xukunkan macquululmacnaa cilladu waxay tahay inuu aafoobaa laga cabsanaa midhahan laakiin haddii la goosto geedkiiba laga gooyo oo bakhaar lagu xareeyo oo la huuriyo oo sifihii dadku ay yaqaaneen ay u isticmaalaan waa bannaanta aafadii ille waa ka nabadgalay markaas waa laga nabadgalay ibnu cabdilbar marka saasuu sheegay wuxuu yidhi daliilun waadixun calaa jawaasi bayci اhimaari kullihaa ayb qabla buduwi salaaxiha cala alqaطci haddii lagu shardhisto fi lwaqti markaas liannaha idaa quطicat fi اlwaqti minat aminat fiiha alcaahata waxay ka aamin noqonaysaa caahadii iyo aafadii saasuu ibnu cabdilbar yidi tamhiid marka bishardi اlqaطci markay leeyihin imaam shaafici imaam axmed waxay u jeedaan aafadii cilladii baa meesha ka baxaysa ciladii hadday meesha ka baxdana xukunka waa ka baxaya alxukmu yaduuru maca cilatihi wujuudan wacadaman ayb xukunka marka mas'aladan saas oo haddii marka laakiin uu gado qabla buduwi salaax ayuu gaday beertii ayb waaba khilaafayoo bishardi اlqadcina lama samaynin wuu gaday wuxuu gaday mirihii baa la gaday isagoo geedkii ku yaallo oona bislaanin mana la shardinin qaطci aafaa ku dhacday mani daamin marka yaa damaano qaadana culammadu meesha iyaduna isku khilaafeen bacd ahlilcilmi waxay yidhaahdeen baa'ica ninkii gaday baa damaano qaadayo shilinkuma laha qofka wax ka gato ninkii miro inuu geed miro geed saaranuu qof ka gaday lacagta intaa waa loo qiimeeyey intaasay noqotay mirihii waa iska baaba aafa ku dhacday mushtarkii marka aafadii hadduu soo caddeeyo baa'ica shilin uguma noqonayo xadiidaa soo arooray bima ya'kulu maala akhiika bikayri xaqin wadcuuljawaa'ix tusaaya jaa'ixada iyo aafada in la tuuro jaa'ixada in la ridoo la tuuro bacdu ahlilcilmina waxay leeyihiin maya mushtarka laftirkiisaa qaladka iska lahana isaga sooma gadanin isagaa nasiibkiisa waa laga rabaa ayb imaam maaligna wuxuu leeyahay waxa baaba'ay hadday ulu gaaraanna ay dhaafaanna baa'ica min damaani ilbaa'ic waa hadday ulu gaarinna min damaani ilmushtari uu keeni doonaa iyada marka baabab kale ku keeni doona baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii bayci siniin sannadaha beecooda qofku inuu yacni sanad wax gado ayb baycu siniin baycu siniin marka waxaa laga wadaa qofku inuu yidhaahdo beertayda midhaha ka soo go'i doona lix sano ayaan kaa iibiyey waxa soo go'ay lama yaqaano qarar waana kadaa ku jirta ama gellayda beertayda ay soo bixin doonto intii toban sana waa kaa gateen inay soo baxayso in kale ayaa yaqaan qarar baa ku jira marka قال xدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال xدثنا سفيان عن حمyد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه لي وسلم نهى عن byc السنين ayuu reebay ووaضca wuxuu riday الجawائحa yعnي jamcu jaaئxaة weeyaan aafooyinka wixii aafo ay hadlaysa samaawi ah inaan waxba loo raacayn qal abu daawuud lam yasixa can الnabiy sal ا slm nebiga kama ansixin fi uluثi ulu uluka dhexdiisa shay waxba ugama ansixin waa madhabkii maalig waay midka uu radinaya marka abu daawuud axaadiidta nebiga shaygan baaba'ay saddex meeloodoo meel haddii uu gaaraa la damaanaya haddii kalena ma la wadculjawaaixa ma jirto taas ma soo aroorinuu leeyahay wa huwa ra'yu ahli اlmadiinati reer madiina ra'yigoodana waayo taas qال xdثna مسدد qال xdثna xmاad عن أyوب عن أbي الزبير وسcيid بن مiنا عن جابر بن cبد الله أن النبي sl اه sلم نbiga نahاa can الmucاawamaةi beecsanadeedkii ayuu reebay oo in qofku uu yidhaaho intaasoo sano wxuu beerteeda ka soo go'o ayaan kaa gatay waa tii haddo kale وaqaala أxaduهmaa midkood wuxuu yidhi bayc الsiniin bayc siniin ayuu reebay marka madhabka zuhri iyo imaamu اlbukhaari iyo waxaa weeyaan sida xadiidkanba tilmaamay ninku hadduu qabla buduy salaax beertii uu ka gado qof qadci iyoan aanu shardisanin nahyigii lagu dhacay ay sidaa marka uga baaba'een ninka mushtarkaa wax inaan lagu lahayn oo baa'ica min damaani ilbaa'ic inuu yahay ayaa zuhri iyo bukhaari iyo jamaaco ay ku tageen imaamu shaaficina qowlkiisa jadiidka ah wuxuu qabaa aafo inaan waxba loogaga tegaynin ilaa marka iyagu waxaan u jeedaa madhabka bukhaari iyo zuhri iyo waxaa weeyaan qabla buduwi salaax wixii la gadaba min damaani ilbaa'ic siday ahaadaanba halagu gato shardi اlqadci bikayri shardi اlqadci si maarba haddii qabla buduwi salaax la gaday min damaani ilbaa'ic hadday marka beertaasi wax ka hallaabaan baa'ic un bay ka hallawday mushtarka ma aha imaamu shaaficiyana waxay leeyihiin qowlkiisa jadiidka isaga waxaa weeyaan waa laga rabaa ninka mushtarka waxba ma laga dayno ilaa idaa baacahaa qabla buduwi salaaxi bikayri shardi اlqaطci ilaa inuu qabla buduwi salaax intuu gatay shar aan in la gooyana aan shardi lagu gelin mooyaane markaas min damaani ilbaa'ic ay noqonaysasidaasaa marka u tilmaamay marka calaa kullin axaadiidta wadculjawaaixa aaday u soo aroortay waana fara badan tahay ب